asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa nejme junayd waxaan faamilkayga ah oo eedadee ah dhibana isoo gaaray gabadh la aasayey soo waxaan ka codsanayaa madaxda iyo dadka namatala ee ku nool kenya inay xuquuqdeena ay noo raadiyaan dad badan oo dhaawacba hadda jooga u baahan in la dabiibo u baahan xaqooda in loo soo celiyo dhiigoodana yacnii xaqooda ay helaan mahad muuse oo ka mid ah caylada gabadha geeriyootay ayaa isagana nooga warramay dareenkiisa iyo meesha wax maray gabadhan iyo toddoba qof oo kaleoo soomaaliya waxay raaceen gaari noohaa kambaalay u socdeen borosesay ku jireen kulligood waxay ahayeen arday kenya iyo uganda wax ku bartay marka xoogaha gaarigaas dhallinyaradu sharciyada u n-ka iyo waxaasay haysteen iyo sharciyo kale marka misteegaasaa dhacay wuxuu ku dhacay waddaday ka dhumeen tuulo dhibaata ka jirtay galeen markay tuuladii galeenna darawalkiibaa nin kale u yeertay ninku u yeertay bay nin tuuga ku tuumaayeen sidaasaana dadka lagu laayay misteega marka xaaladdu waa sidaa aniguna waxaan ahay gabadha adeerkeed cosob cali gurey baa la yidhaahdaa gabadha cosob cali maxamed axmed baa la yidhaahdaa anna mahad muuse axmed baa la yidhaahdaa adeerkeed baan ahay sidaa iyadoo ay tahay waxaan xoogaa ku dhibtoonnay oo wakhti badan nooga lumay meydkii jimcihii baa la dilay dadkan toddoba qof oo kaleo soomaaliya waxaa ay yaalaan weli bangoma maaragtay isbitaaladii ciidan baana la jooga community isli dowladda oo dhan baa lala hadlay sidaasaana loogu soo fasxay meydkii baanba ku dhibtoonnay xaaji yuusuf maxamed wacays oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee jaaliyadda soomaalida islii kana mid ah dadka caa'ilada ah ee carruurta halkaasi lagu laayay bal dareenkiisa iyo kelmaddiisa waxaan ka xunnahay arrintaa dhacdada oo foosha xun oo ku dhacday dadkaas ee birimageydada ah oo wax dembi aan lahayn oo caadi safar caadiya kenya dhexdeeda ku watay oo aan nabadgelye ahay oo carruur iyo waayeel iyo walahaa dadkaas la laayoo seefta lala dhacay waa ka xunnahay dadkii u soo gurmaday cid kasta ha aadeena waa u mahad celinaynaa dadka dhintana waa ka tacsiyaynaynaa oo naga wada dhintay inta dhaawacana allaha caafiyo ilaahay saasaan ka barnay dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa dadkaas dadka dhibka u geystay inay gacanta ku soo dhigaan oo sharciga hor keenaan dadkaasna xaqoodii la siiyo maxamed ismaaciil shiino u qaabilsan arrimaha bulshada jaaliyadda soomaaliyed ama kamakunji dadka u halgama oo arrimahaas ka shaqeeya oo la socday howlahan ayaa v o da uga warramay bal waxyaabihii meeshu hawshu ay marayso iyo dowladda xaggeeda waxyaabaha ilaahay hadda ka soo kordhay iyo wuxuu kala socda arrimahaas marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo famiilka gabadha marxuumadda ka baxday inna lilahi wa inna raajicuun sabar iyo imaan dhammaanteen waa arrin aad iyo aad ummadoo dhan soomaaliya meelay joogtaba mucjiso ku noqotay waa arrin shil oo dhacay dhallinyarada waxay ku aadeen xilli xaafadda ay kacsaneed maalmihii lasoo dhaafay caruurta xaafadda caruur badan la waayey qaarna lasoo helay oo caruurta la xadayay xilligaasay ku aadeen dadka xaafaddana ayaa ka shakiyey inay yihiin qolooyinka caruurta xaafadda ka ka wadanaysa inay yihiin ama dafaysay sidaasaa marka xaafaddii oo dhan ay ugu soo duuleen dhallinyaradina dhibkaasaa gaaray baabuurkiina laga gubay saddex meesha ku dhimatay iyo toddoba oo dhaawac ah oo weli ilaa hadda isbitaalka bangoma ku jira dadaalada ilaa hadda socda waxay tahay dadkii falkaas foosha xun la geystay waa lasoo xirxiray baaritaana ku socdo oo statementkii wixiia la diyaarinaya statementkaas markuu dhammaado waxaa ku xigi doonta in maxkamadeyntoodii waxooda ay bilaaban doonta insha allah marka xagga dowladda dadaal badana la wadaa walow markii ugu horreysay fariin qaldan la diray oo layidhi dadkaas waa dadka ka ganacsada caruurta marka fariintaas qaladka ahna si annaga haddaan nahay mas-uuliyiin idaacadaha iyo meel walbana waxaan la wadaagaynaa inaysan arrinta sidaas ahayn ee ahaayeen dhalinyaro masaakiino uganda xarada qaxootiga uganda ka diiwaan geshnaa oo broses uu u socday ay ku aadaan dibadda marna dhankan kenya usoo gudbo marna dhinacaas u gudbo maadaama aysan marin goobaha migrationka ama xuduudaha loogu tirigalay ayaan guureeye xasan oo iyadu maama county loo yaqaano arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqda kana mid a dadka iyagu u gurmanayay caruurtan la laayey iyo weliba aaska ka qaybgelaysay ayaan weydiiyey dareenkeeda iyo ilaa iyo hadda dhaqdhaqaaqa urada xuquuqda bini'aadamka iyo dowladduba waxa ay qabteen wallaahi bilaahi arrin xun baa meesha ka dhacday naxdin leh ilmaha eedaan u ahay annagayna soo gaareen kambalay ku noqonaayeen marka dhexdaa loo galay waxaa kaaga daran gabadha hadda aan meydkeeda aan u nimid iyadoo la qaraacayay askartii markay yimaadeen askartii naf mooday askartii bay ku oroday askartii hoostoodaa lagala soo baxoo lagu gubay gaarigii dhibkaas ilmihii kale hadda sida aragtaa silac iyo ay siiyo wax ku jiro iyo wax wada tabcaan dowladda kenya madaxda kenya waan u wada sheegay iyagiina ilaa hadda weli wax noomay qaban waan ka warsugaynaa inay noo qabtaan maadaama annaga cod aan bixinno oo soomaali meeshaan dhaqaalo ku bixiso casuur bixinno jiif leenahay mb leenahay gobanaan leenahay intaba inay ka wada hadlaan baan la rabnaa waxaan baaq u diraynaa hay-adaha ammaanka human right